barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington idinkoo ka dhegaysanaya mawjadaha gaagaaban heerarka efemyada iyo caalamka oo dhan oad nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegeystayaal waa sabti bisha disembar waa laba sanadka laba kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duurnimo ee barnaamijka maantana waxaa idin haya anigu waa maxamed cabdi iyo cashe ibraahim caashacuud
qodobadan idinku haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan kaga hadli doonno saamaynta baraha bulshada ah ay ku xidhiiraan innagoo dhinaca heesahana idin maqashiin doona
haw xilan dhalalbeen dhalanteed run haw qaadan marka dhabidabteed gaadho marka tala dhanaanaato markuu dhaanku iman waayo
ciyaarihii ayaan sidoo kale idiin haynaa marka horese warkii caalamka
kongareska dalkan maraykanka ah ayaa soo saaray sharciga canshuuraha oo gaaraya hal dhibic shan trilyan oo dollar iyadoo loogu codeeyey koob iyo konton iyo sagaal iyo afartan sabtidan sharciga sanadka iyo nuqulkii hore ay soo gudbiyeen golaha wakiilada waa in hadda la isku waafaqaa sharciga dib heshiisiinta amaba laisugu waafaqayo waa in uu marka hore waa in marka ay ogolaadaan labada aqal ee koongareeska ka hor inta uusan u gudbin miiska madaxweynaha si uu saxiixo senator jeff jek fleg ayaa jimcihii waxa uu sheegay inuu u codayn doono sharcigan marka laga soo tago codkiisa haada waxa uu sheegay inay ka go-an tahay inuu ansixiyo sharciga ilaalin doona ku dhowaad siddeed boqol oo kun oo ah dhallinyaro aan sharci haysan oo la keenay dalkan maraykanka iyaga oo caruur ah
wasiirka gaashaandhigga ee maraykanka jim mattis ayaa sheegay in iskaashiga la dagaalanka argagixisada ay la leeyihiin dalka masar uu sare ukacay una kacayo maraykanka ayaa weli ay ka go-an tahay inuu xidhi adag la yeesho xukuumadda qaahira inkastoo qaar ka mid ah gargaarka militari ee masar ay hesho u keenay walaac la xidha xagga xuquuqda aadamaha horaantii sanadkan mattis ayaa hadalkan sheegay isagoo u socdaalay caasimadda masar taasoo ah tii ugu horreysay socdaal afar maalmood qaadanaya oo ku kala tegi doono dalalka jordan kuwait iyo bakistan
duhur wanaagsan mar kale meel kasta oad naga maqlaysaan barnaamijka dhallinyarada maanta ah ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad la socotaan haatan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa magaalada nairobi kusoo diyaariyey wariyaha v o a khadar maxamuud xareed
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada laanta afka soomaaliga ee v o a oo toddobaadkan idinka imaanaya magaalada nairobi ee dalka kenya barnaamijka oo ay marti ugu yihiin cabdiqaadir maxamed cali iyo cali maxamed xildoon oo ah wariye ka howlgala magaalada nairobi waxaynu maanta ku falanqeyn doonaa isticmaalka adeegyada dhanka baraha bulshada ee internetka faa-iidooyinka iyo waxyeelada uu leeyahay marka hore kusoo dhawaada barnaamijka waa barnaamijka aan kusoo dhownahay aniga cabdiqaadir maxamed cali baa la yidhahdaa baraha bulshadu si markii loo fiiriyo faa-iida wuu leeyahay laakiin siyaabaha qaarkood ee loo adeegsanayo faa-iide ma laha faa-iidadiisa iyo khasaarihiisa khasaarihiisaa badan khasaarihiisa wuxuu ku badan yahay waxaad arkaysaa nin weyn oo dana badan aan qabsan lahaa oo laba iyo tobanka maanta o dhan facebook iyo internet maanta o dhan ku jiro maanta shaqo kuma qabsanayo wax kuma hirgasanayo wax inkam ka soo gelaya ma aha waxaa weeyaan marka aniga aragtideyda waxaan leeyahay waxyeeladiisaa tumaja waayo hadda carruurta yareed baa gelaysa waxyaalo saqajaanay ka daawanayaan waxyaalo daran oo maarata shareecadan ku fiicnayn baa la samaynayaa laakiin haddii sida wanaagga ah sida culimmadu sheegtay haddii xagga wanaagga laga maro oo xagga wanaagga loo maro way fiican tahay wuuna yaraan lahaa haddii wanaagga base lagu oobsanayo wuu yaraan lahaa laakiin waxaa fasahaadinaya waxyaalaha badan een maaragtay nolosha biniaadanka aan u fiicna waayo adduunka waxaa ugu qaalisan timeka timeka waxa la yidhahda waktiga ha ruuxa biniaadanka ah waxaad arkaysaa een hal saac buu guriga gelaya habeennimo suuq khad ugu jiro waaga ugu barya cibaado ilaahay ugu barya waaga haddaad tirahdo wasalaatuleil tuka maya laakiin salaada subax baa loogu adimayaa su internet ugu jiro siiba dhallinyarada maanta joogta siba inta anugu ka warhayo waxa weeyaan laba iyo tobanka cawrna waxay ku jiraan waa internet wax edhig kol maanta oo dhan youtube baa lagu jira kol waxaa lagu jira bal ninka hadda maxadarooyin ka dhegeysanaya maaragta qur-aan ka dhegeysanaya cilmi ka raacanaya waa nin wadda la yaqaana ah laakiin ninkii kale ee maanaa yacni ku lumanaya waqtigiisa anin dhallinyarada waxaan ka waanin lahaa inay waxyaalaha qaarkood ay internetka ayna u adeegsan oo iska dayaan waaya kaasi waxa uu ahaa cabdiqaadir maxamed cali oo ka mid ah dhallinyarada xaafadda isliya ee magaalada nairobi wuxuuna ka hadlayey fikirkiisa ku aadan dhinaca isticmaalka internetka waxaan u gelayaa cali maxamed xildoon oo ka mid a wariyaasha ka howlgala magaalada nairobi waana nin dhallinyaro ah oo aada u da-yar cali kusoo dhawow marka hore bismillah waa mahadsantahay waa ku dhawahay haye sidee u aragtaa fikirka cabdiqaadir isticmaalka internetka fikirka cabdiqaadir fikir ka dugan ayaan wataa sababtoo ah baraha bulshadu qofku waxay ku xiran tahay xumaantooda ma wada xumaan lakin waxay ku xiran tahay hadba qofku sida uu isticmaalo hadduu qofku xumaan u isticmaalna xumaantay noqonaysaa hadduu wanaag u isticmaalna wanaagay noqonaysaa qofku marka hadba siduu qofku barahaas akoonkaas uu isticmaalayo u isticmaalay ku xiran tahay xumaanta maahan internetkuna wuxuu leeyahay shuruuc facebook wuxuu leeyahay shuruuc youtube wuxuu leeyahay shuruuc maxaa la dhihi jiray twitterka sidoo kale shuruucu leeyahay dhammaanna waan isticmaala aniga marka maxaa ka mid a faa'iidooyinka aada ku hesho faa'iidooyinka aad uu leeyahay waxaa ka mid a diin hadda u baatoo kale dhinaca diiniga waxbarashada waxbarasho free oo online waad ka dhex baran kartaa oo la dhaho distance learning way jiraan qofkii oo inuu waxbarta rabo diinta oo kale waad ka baran kartaa newska caalamka waad kala socon kartaa haddii aad qof degan oo wanaagsan aad tahay dhinaca wanaagga aad u isticmaalayso wanaag wuu leeyahay xumaantana wuu leeyahay ma isla wada xuma labadaba way ku jiraan lakin waxay ku xiran tahay hadba qofka sida uu isticmaalo ma kuu muuqataa marka arrimaha uu sheegay cabdiqaadir ee ah in dhibaato badan uu qofka ku leeyahay isticmaalka internetka sida qofkii oo caawa oo dhan ku jirayo barihii bulshada oo waaga ugu baryayo oo caafimaadkii iyo arrimihii kale saameynaya caafimaad ahaan haddii la yihahdo ma wanaagsan inaad u fadhiisato xilliga cashada xilliga salaada subax ay kugu gaarta laakiin inaad waqti siiso wanaagana aad ka eegto ayaa habboon laakiin ma aaminsani aniga inuu batatanba isheeg hundred percent uu xun yahay maxaa la dhihi jiray social media laakiin somali community qaab kale u adeegsadaan waxa ay sameeyaan maxaa la dhihi jiray qofaan dhimanoo kale awaad inta la dhaha maxaa la dhihi jiray wararaan saxsanayn oo kale lasoo geliya oo waxay leeyihiin maxaa la dhihi jiray oo aan salya raad lahayn oo kale la iska adeegsadaa qaab xuna soomaalidu loo adeegsadaa haddii qaabkaas la iska daayo qaabka wanaagga iyo shuruucda loogu talagalo facebook oo maxaa la dhihi jira hadda shuruuc uu soo saaraa jirto oo maxaa la dhihi jira sanadkan cusub oo twenty eighteenka in uu qarashaad iyo bilaabo sida youtube-ka kale uu u howlgalaa jirto haddii shuruucdaas loo hogaansamo soomaali community ay u hoggaansamaan wanaagga waa laga gaari karaa horumarna waa laga gaaraa
waayahay cabdiqaadir mararka qaar waxaa jirto in maadaama uu yahay aalad ay bulshadii ku xiriireyso caalamka oo dhan waxaa dhacda in dhalinyarada oo kaleeto markay ku xiriiraan ama dumarka iyo ragga oo kale xiriir intay sameeyaan in halkaasna uu guur ka dhaco taas soo faa'iida maaha taa waa faa'iide faa'iide aada fiican weliban weeyaan oo faa'iidadii ilaahay baneeyey weeyaan laakiin hal midaa meesha taalla faa'iidada waxna waa wax faa'iido hoose sharciga ah faa'iida nooleh oo bini-aadanka noloshiisii ah waxna waxa weeyaan waa waxaan xumaanta loo adeegsanayo shayga xumaan haddii loo adeegsana xumaan ma noqon siuu hadda ninkii iga horreeyey uu yidhi shayga haddii wanaag loo loo adeegsana wanaag buu noqonaya dadka qaarkii ana ma arag laakiin waxaa lagu leeyahay ruuxii qaawan baa ruuxii u diraya ruuxii ajanabigu ka yahay uma mehersana gabadhii gabadhiina ninkii uma mehersana labiiyo tobanka caawa dhan waxaa lagu jiraa iska baalkii waxaa lagu jiraa leyfaa lagu wada jiraa leyf waxaa laisku celinaya balaayo daran baa lagu wada sameynaya marka si sharci ahaana wixii xumaanta ahaa calashaan inaan lagu sameynin waxaan dhalinyarada ka waalin lahaa inay wanaagga bas u isticmaalaan aaladda ma aragtay ama ma la kulantay ama adigu qudhaada ma sameysay wax horumara ama faa'iido aad ku qabto isticmaalka ha faa'iido waan ka sameeyey jacayl baan ka jelay waana ka guursaday dhinaca kale ma ku muuqataa waxyeelada uu sheegaya cabdiqaadir iima muuqato waxay ku xiran tahay sidaan hore kugu sheegay hadba qofka sida uu isticmaalo facebook waa ama baraha bulshada qeybahooda kala duwan waa meel bulshada ku xiriirto waa meel aad caalamka kala socon kartid waa meel axaad fikirkaaga aad doonaysana kusoo bandhigi kartid qeybta wanaagsan marka loo eego marka xiriiro iyo relationship dhalinyarada dhex mara way jiraan qaarna way ku guuleystaan qaarna way ku guuldareystaan anigan waan ku guuleystay maasha allah hadda waa waa reer baan aan maxalli jiraan ka dhex yagleelay facebook marka xiriir baad ka samaysay waa ka guursatay Ha- aad iyo aad marka dhinacaas laga eego oo kale waa sidee oo in xiriir lagu sameynayo oo laba qof oo meelo fog fog kala jooga ay ku xiriirayaan Een, gabadha waxay joogtaa magaalada muqdisho anigana waxaan joogaa nairobi inta kilomitr udhexaysa iyo labada wadan ay kaliyiin waad la socotaa marka hadba waxay ku xiran tahay sida labada qof isugu soo dhawaadaan sida daacad la isugu yahay marka daacadaan jirin laakiin facebook haddii dhanka xumaanta laga eego ama baraha bulshada dhanka xumaanta laga eego ma wanaagsanaanayso ila ma wanaagsana in gabadhu ay maxaa la dhihi jiray isqaawiso gabadhii oo qaawanaa sawir loo diray u ka dhawaajiya walaalkii mar wadaa hadle waxaa u sababaan dhihi kara aniga friendskeeda sababtoo ah sawir yar oo uh, shidan ama yara nuur ay soo dhigaysaa friendska leeg bay ku boobayaan waad shidan tahay w- saas bay tay dhahay marka birina mid kale ay usoo celinaysaa markaan lagu dhiirigelinin xumaanta aniga haddii dumarka lagu in lagu dhiirigeliya ma qaba laakiin aniga gabdho inay ku dhiirato dadka friendskeeda ama communitygiisa qaybihiisa kale ah ku dhiirigelina aaminsana marka in lagu dhiirigeliyo ma ma ma jecel yaan lagu dhiirigelina ugu baaqaya kuwaasna waayahay ee cabdiqaadir dhinaca kale marka laga fiiriyo ma jiraan caqabado liddi ku ah faa'iidada uu sheegay cali ee hadda isaga qudhiisa uu ku guuleystay ee uu helay caqabado kale oo liddi ku ah ma jiraan Een, caqabada liddi ku ah oo calashaan internetka horta shaksiga personalkiisa isagay ku xidhanta soo walaalkay sheegay waa taas waa ku taageersanay waana ku raacsanahay oo adiga haddaad wanaagaaga ku waxaysa waa maxay waxyaalaha waxaa jira dhalinyaradu ay sameynayaan oo ah wiilka uu ka codsanaya bilmatal gabadhii waxaan doonayaa sawirkaagan si waayo si bareefad ahaana ugu diraysaa si bareefad ahaana sharci uma banayn tintaada iisoo sawir buu leeyahay kan iisoo sawir kan iisoo sawir marka dambe xadka in la dhaafo waa halis ah marka waxa weeyaan shaksigan markuu heerkaaga yahay xaaskaaga yahay alashaan labadiina besan atiin ha laakiin xitaa ana waxaan ku taa alashaan aan ku taakiidin lahaa oon sii fari lahaa dhalinyarada inayna dhaqaniyan alashaan diiniyan iyo dhaqankeena wuu ishayaa way iskhilaafsan yihiin oo meel badan waa laisku khilaafsan yihin lakin meelo badan baa laiska hayaa in dhaqanka inta badan aan laga tegin si ofishaala loo wada hadlo si akhyaarnimo ah si caadi ah alashaan xitaa gabadha haddii xaaskaagii tahay oo heerkaagii tahay aad xitaa wax qaqaawan ayna ku waxayn si maaragtay aan hadhow adiga laftigaaga aadan ugu sii tegin marka dhalinyar ahaana waxaan dhihi lahaa internetka yaan wax xun loo adeegsan wax wanaagsan bas ha loo adeegsan Is- eh, haddii aan kugu celiyo su-aasheedii hore waxay ahayd shukaansiga dhanka shukaansiga marka laga eego ma jiraan eh, been laysku sheego oo waxyaaba aan jirin in lasaga sheego aad too much weli weyn waa taas laakiin soomaalidu aad waxay u maamahan gabadha beenna waa lagu soo xergeliyaa runna waa lagu dhaqaa marka ani ahaan waxaan qabaa oon dhihi lahaa runna ha lagu dhaqo runna ha lagu soo xergeliyo oka ma jirtaa cali arrintaa way jirtaa laakiin in aad been sheegto ma fiicna sababtii maxaa la dhihi jiray biri waxaad sheegtay aa maanta aa lagaa rabaa marka aad eh, reerka isugu imaadaan marka kuma anfacayso in aad maanta been u sheegtay birina aad runta ku dhaqdo mahmaahadaas waa mahmaahe qalad ah mahmaahooyinka qaladka oo soomaalida ka mid yihiin waqtiyan la gaari looma weyse qaato iyo eh, maxaa la dhihi jiray eh, gabar eh, been baa lagu soo xarigalshaa runna waa lagu dhaqaa marka taa waa qalad aan aaminsanahay Eh, dhinaca ma jiraan wax caqabado ah oo liddi ku ah eh, laga yaabaa in dhalinyaradu markay xiriir ka sameeyaan facebooka ay guulo kala duwan ka helaan ama faa'iidooyin badan ay helaan Ca- caqabadaha dabcan way jiri karaan oo dhinaca marka loo eego in labadii qof ee iska bartay facebooka aysan muddo badan isku sii raagin oo ay kala tagaan kuwa caqabadahaas oo kaleeto
iyo waa way dhacdaa inta badan waxaad arkaysaa laba ruux oo sanado badan wada socotay oo iyo ruuxba ruuxa kale isi siiyey haddana wax yaroo basida ku kala tegey calashaan waa maxay ruuxaasi wakti badan baa kasoo lumay waxaa laga yaabaa ruuxa dhallinyarada hadduu hadda bilmatan een, dadku haddii kala maqan yihiin oo haddana inta badan hadda dhallinyarada inta badan waxbaa la danaynayaaba dadkan dibadaha jira siba hadda wiil iyo gabarhba dadka hadda xoogga nagu leh hadda wiilasha aad waxaan usoo dhaweynaya hadda ani aragtideyda iyo si ar- warbixin badan laiga siiyey dibadaha hadda faa'iida ma laha dibad hadda nin loo sii ordo ma aha hadda dhallinyarada soomaaliyad oo dhan oo hata way ku wada qanacsan yihiin calashaan tahriibka waa wax ka dhacaya way arkaan waxa weeyaan een, int- ha lagu wada xidhiidho oo taas dhib ma laha laakiin ruux baad wakti ku lumisa shan sane lix sanaad la sheekeysanaysay intee wakti kaa lumay awlaad maxaa aad, ah, bilmatel ilaahay ku siin lahaa hadda calashaan mid gabadh adiga walaasha calashaan gabadh ku ag joogta aad ka waxaysan lahayd ha lix carruraa laga yaaba ilahay inuu ilaahay ku siiyo wakti baa kaaga lumay juhdi baad gelisay waxa weeyaan stress badan baa kaaga baxay habeen walba kugu waxaysay maxaa dhibkaa iyo waxaa kugu wata kalgacaylka runta ah iyo jacaylka runta wuxuu imaanaya labada ruux markay ay isu yimaadaan laakiin anu waxaan dhihi lahaa besa ya dhallinyarada waktigaa dheer yuusa kaga lumin waktigaa dheer yana siinin labada ruux muddo yaro kooban haddii la isku afgarto ha haddii aan la isku afgaranin ruuxa dhallinyarada time baa ku socda wakti baa ka tegaya waxaa wakti uu waxyaalo badan qabsan lahaa ama ruux kale oo maaragtay agtiisa ka dhow uu maaragtay intuu gaba gabadh hadday tahay gabadh u shaqaansanto haddii gabadhu wiil tahay wiilka u shaqaansanto calashan guur dhexdooda u dhex maro marka waxaa weeyaan caqabadaha uu leeyahay waxaa weeyaan timeka laakiin oo wakti badan kaaga baxaya laakiin labada qof haddaysan muddo badan wada soconin oo isfahmin oo wada sheekeysanin oo waxyaabo badan isla qaadaa dhigin soo hadhow dib dambe kama xumaan doona xiriirka awal hore soomaaliya waxay ku baabaadaa saacad ruuxaad ku baran weyday sanadku ma baranaysid waka saasay saasay kaga baxanay waayo cali eh, eh, meeqa sana ayaad ka wada socoteen eh, facebooka gabadha hadda aada gursatay maximum two years laba sano aad iyo aad haye marka facebook eh, waan ku khilaafsanahay eh, fikradda uu soo jeediyo ah yaan waqti badan la siinin baraha bulshada baraha bulshada waxa ay yareeyaan stresska dhali eh, waddanka soomaaliyana boqolkiiba toddobaatan iyo shan waa dhallinyaro toddobaatankuna waa jobless shaqo la-aan haye sidaas darteed marka stresska ayay yareeyaan marka in stresska la isaga yareeyo si wanaagsanna loo isticmaalo ayaan qabaa sababto inaan waqti yaan waqti la siinin waa taas kuma waafaqsani marka dhallinyarada soomaaliyeed inay dhanka wanaagsan ka eegaan maxaa la dhihi jiray gabdhahan aysan ku dhiirigelin oo yidhaaheen waa shidan tahay mid kale kusoo celi inaysan ku dhiirigelin intaas ayaan ugu baaqayaa waayo cabdiqaadir marka loo eego xiriirka ama shukaansiga eh, internetka iyo dhaqankii hore ee soomaalida marka laga eego oo kale sidii ay soomaalida isu xodxodan jireen oo kaleeto maxaa farqiga udhexeeya Een, farqiga u dhexeeya wuxuu ahaa labada ruux iyagoo si sharaf leh ah iyo ayar ishukaansan jireen guurkaa la isku fahmi jiray almost hadday ugu badato laba bilood saddex bilood bu socon jiray ogolaanshihii markaa waxaa imaan jiray guur ah guurka markuu yimaado bis ninka wuxuu gelayaa markaa diyaargarow bis diyaargarow gabadha markuu usoo diyaargaro already wuu guursanaya marka dhaqankaas aad baan u taageersanaa aniga laakiin dhaqankan xilliga waktiga qaadanaya ee gabadhina wakti ka lumayo wiilkiina wakti ka lumayo ani ma qabo waktiga Eh, haye cali Een, aad iyo aad dhaqanka hore iyo dhaqankan ma la isku dabaqi karo mana isla jaan qaadi karaan sababtoo ah dunidu way hormartay waa digital marka siduu qofku isu maareeyana haddii la leeyahay dhaqankan dambaa xun oo fasahaad iyo wataa la leeyahay waxay ku xiran tahay hadba qofka akhlaaqdiisa iyo siduu isu maareeyo ma ahan in lagu dabaqaa dhaqankii hore meesha aan joognana waa maxaa la dhihi jiray waa duni digital ah oo maanta i t lagu dagaalamayo marka waa in dhallinyaradu hormarto i t-ga ay fahmaan dunida maanta jirta lala jaan qaado ayaan bogaadinayaa waxaad sheegtay in muddo laba sana aad soo wada socoteen gabadha hadda aada is- iska guursateen facebooka ee internetka Een, maxay ahaayeen caqabadihii ugu badnaa ee idin soo wajaha maadaama dad kala fog aada aheedeen oo internetka aada isticmaalayseen hal mar baa caqabad na soo wajahday waa adiga wa- xilligii ramadaankii markii uu go-ay isheegay maxaa la dhihi jiray internetka muqdisho shan iyo muddo shan iyo labaatan maalin mise saddex iyo labaatan maalin aan qiyaasayo haddaanan qaldanayn ayuu internetka naga maqnaa Ay, laakiin telefoon baan ku wada hadli jirnaa caqabadaas ayaa noogu weyneed waxaana soo dhex maray labada sanoo soconay ay.
waa ka marka eh, isfahanka ka waran eh, Ca- cabdiqaadir oo dooda kala qaybgelaya wuxuu sheegay in soomaalidii hore ay muddo kooban isku guursan jireen oo waqti badan uu aaminsan yahay inaan la dhuminin adinka oo laba sano soo wada socday sidee is- isfahankiin waase aad iyo aad marba iskama hor imaan caqabada intaan wada soconin noogu dareeda waxay ahayd shan iyo labaatankaas maalin oo internet la-aanta bis ay intaa noogu dareed ay mana aaminsani in maxaa la dhihi jiray saddex bilood wax maba kusoo koobmaan maba ku bilaabanba Hay.
ani waxaan aaminsanahay soomaalida hore waxay aaminsanayd in ay marka hore saddexda bil oo walaalkay ka dhawaajiyey ay waktiga jilaan xiisaha la isisiiyo marka guurka dhaca kadibna maxaa la dhihi jiray isku dhaca u yimaado la xiisa dhigo taasna waxaa keenaya isbedelka hore oo lagugu bartaa lagaa la-yahay marka qofku waxaan ugu baaqayaa inuusan isbedelin maxaa la dhihi jiray saddex bilna aan wax lagu soo koobi karin aan aaminsanahay ani ay marka weli ma sii wadaan isticmaalka barihii bulshada aad iyo aad hay aad iyo aad waan sii wadnaa insha allah waan sii wadi doonaa haye cabdiqaadir Een, horta aniga internetka waan dul maraa bes xitaa ruux kalama hadlo waayo waktigayga ma siinayo oo shaqada aan ka shaqeeyo imaba ogolaba waan dul maraa waad firfirisaa saa baan u dulfiiriyaa markaan fiidka guriga imaado waan iska dhigaa jaajarkaan iska gashaa telefoonka haye aniga koolka besa ee anfaca koolka aniga maadaama ay ii diidan tahay calashaan shaqada aan ka shaqeynayo waayo shaqadaydu waa kool koolka afar labaatan sac kastankii baa ku jira marka kastankii ko- telefoonka uu kastanku iska lahaa ma samayn karo inaan siiyo wakti internetka marka waxaa weyaan laakiin dhallinyarada inta badan ninkii ku shaqaysanaya ee camalkii iyo hungurigii iyo wax walba ay ka galeen waa okay waan taageersanahay laakiin dhallinyarada aniga meeshaan waktiga ka diidanahay maxay tahay waktiga waxaan ka diidanahay waktigu shaqo raadsan lahaa waktigu masaajidka geli lahaa waktigu cilmi baran lahaa waktigu calashaan diini iyo dunuubiba mid walba uu baran lahaa inaan maanta o dhan internet iyo facebook ku jiro waxba waxba faa'iido ma keenayso ninku hadduu faa'iido ku haysta ha lakiin ninku hadduuna faa'iida ku haysanin yuuna wakti iskaga dhumin hadda gabadhood ka shukaansanaysaa gabadhiina matalan meel fiican ba idiin maraysaa ha waa wax waa wax fiicanoo alashaan adiga mustaqbalkaagii ah wixii adiga mustaqbalkaaga iyo adiga wixii danahaaga ah eed ku oofsanaysa waa okay laakiin waxaan wakti lumiska ah hadda badminton dhalinyaro waxaad arkaysaa game ciyaarays afar iyo labaatantaa game ku jirta game muxuu faa'iido keenaa maanta dhan rag maanta rag baa xitaa isku feerayaba geemkii dartii marka waxa weeyaan waxyaalaha halisuu keenaya marka ana waxaan dhihi lahaa waxa wanaaga bas internetka ha laga raaco wixii wixii xumaana ha ha la iska daayo waayahay gabagabadii maxaa kusoo gabagabeynaysaa waxaan kusoo gabagabaynayaa wanaagga ha laga raaco internetku ma xuma yaan la xumaynin waxay ku xiran tahay hadba qofku sida uu isticmaalo marka waxaan ugu baaqaya inay soomaalidu eh, linkiyada beenta iska daayaan oo ay dhanka wanaagga ka isticmaalaan ugu dambeyntii gabagabada ugu dambeynta hal meel ahaan anigu fari lahaa siiba dadka soomaalida inta badan ee welibana internetka kala daadada ay u isticmaalaan ay ka tahay mar walba beenta ay soo qorayaan hebel baa dhintay een, he- maxa- maxaa heblaayaa halkaa ka dhacday kana fulaan dadka calashaan kicinta iyo cadifadda dadka inta mid- eh, xumaanta u adeegsanaya meeshii wanaag iyo isku dubis iyo calashaan een, dowlad dhis iyo calashaan wanaag un ay u samayn lahaayeen websaydyada waxba wax uu ka naxdin badanya intay qarin lahaayeen ibn xitaa hadduu dhaco intay qarin lahaayeen ay banaanka soo dhigeen ha iska daayeen baan fari lahaa aad baad umahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen cabdiqaadir maxamed cali iyo cali maxamed cali xildoon oo ku sugan xaafadda islii ee magaalada nairobi waxayna igala qayb galayeen barnaamijka madasha dhallinyarada guud ahaana intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay khadar maxamuud xareed oo barnaamijkaasi noogu soo diyaariyey magaalada nairobi halkaad ka dhegeysanayseena waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee idaacadda v o a ee magaalada washington haatanna waa ciyaarihii iyo maxamuud masacde
kulanti waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha gebi ahaanba waxaynu ku faaqidaynaa isku aadka koobka kubadda cagta ee adduunka oo habeenkii xalay ahaa la sameeyey islamarkaasina waddamo waaweyn oo dunida ka tirsan ay isku aadeen halka qaaradda afrika qaar ka mida waddamadoodu ay fursad wanaagsan haystaan si ay wareegga labaad ugu soo gudbaan aan ku hormariyo gruubka e waxaa fooda isdaraya waddamada ruushka sacuudi arabiya masar iyo urugway ruushka dalkiisa ayaa lagu qabanayaa koobka hase ahaatee xulka qaranka ee masar ayaa halkaasi haysta fursad uu ku soo baxo maadaama uu haysto weeraryahanka layaab kale maxamed saalax oo haddii nasiibku ku simo aanu ka dhaawacmin tan iyo marka laga gaarayo ciyaaraha koobka adduunka afar iyo tobanka bisha juun sanadka labada kun sideed iyo tobanka waddanka ruushka ka furmi doona gruubka b laba wadan oo darisa ayaa isku haleelaya waa bortuqiiska iyo sbain morocco iyo iiraan ayaa afareynaya gruubkaasi waxaana xusid mudan in kulanka ugu horeeya ee gruubkan ay foodeys dari doonaan wadamada bortuqiiska iyo sbain gruub c faransiiska iyo australia ayaa ku wada jira iyo weliba peru iyo denmark gruubka d argentina iceland oo markii ugu horeysa koobka kubadda cagta adduunka ka soo muuqanaysa croatia iyo nigeria waxaad is leedahay nigeria iyo argentina ma laiskugu dowgalay inta badan koobka adduunka isku gruub ayay noqdaan gruubka e waxaa fooda isku daraya wadanka brazil switzerland costa rica iyo serbiya dabcan gruubkaasi kooxaha ku jiraahay ma sahlana laakiin gruubka f jarmalka mexico sweden oo ka soo badisay talyaaniga islamarkaasina koobka adduunka sanadkan tiri talyaaniyow aniga idimatalaya ayaa gruubkaasi ku jira iyo weliba wadanka Korea- kuuriyada koofureed gruub g waxaa fooda isku daraya wadamada england iyo belgium xulka qaranka ee belgiumka waxaa laydhinaya macalimiinta martinez iyo tieri henry oo ah niman horyaalka dalka ingiriiska iyo ciyaartooydoodaba si wanaagsan u yaqaana hase ahaatee gruubkaas waxaa iyana ku jira xulka qaranka ee banama oo isna maraykankii soo reebay oo markii ugu horreysay koobka kubadda cagta ee adduunka ka soo muuqanaya tunisiya ayaa iyaduna gruubkaasi ku jirta gruubka ugu dambeeya h ayaad moodaa wadamo awoodoodu isku dhowdahay inay ku wada jiraan waxaa halkan ku kulmaya ciyaaryahanno caanka ah ciyaarta kubadda cagta ee dunida waxaa ka mid a lobandowski oo boland wata senegal oo saydu maani uu hogaaminayo colombiya oo ciyaaryahanka layaab kale hemed rodriguez ay ku dhaaranayaan iyo weliba jaban oo ah xul qaran oo mar walba koobka adduunka wacdaro ka dhiga halkaasna xulka qaranka ee senegal fursad buu haystaa uu gruubkaasi kaga soo gudbo haddaba koobka kubadda cagta adduunka kulanka ugu horeeya oo furmaya afar iyo tobanka bisha juun waxaa fooda isku daraya wadamada sacuudi arabiya iyo ruushka xulka qaranka ee ruushka ayaana koobkan martigelinaya oo gurigiisa ayaa lagu qabanaya maalintaas waa maalin khamiisa maalinta jimcaha xigtana saddex kulan ayaa la ciyaari doonaa bortaqiiska iyo faransiiska ayaa kulmi bortaqiiska iyo sbain aan idhaahdee ayaa kulmi doona iiraan iyo morocona fooda ayay isgelin doonaan iyo weliba masar iyo urugway la arki doonee halka koobka adduunka sanadkan soo socda ee aan idhaahdee sanadka soo socda ee labada kun siddeed iyo tobanka uu saldhigto iyo cidda ku guulaysata dad badan waxay saadaalinayaan in wadamada faransiiska brazil germany iyo sbain amaba argentina ee ciyaaraha kama dambaysta ah iskugu imaan doonaan inta aynaan barnaamijka ka bixinna haddii aan guud mar kooban ku sameeyo horyaalka dalka ingiriiska oo kulamo adag maanta laiskaga hor imaanayo ayaa kulanka ugu xiisaha badan waxa uu dhex marayaa kooxda kubadda cagta ee arsenaal iyo manchester united oo ku kulansan garoonka caanka ee imarat stadium halkaasi oo ay adag tahay in manchester ay guul ka hesho ha yeeshee lafteeda aanay sahlanayn in arsenaalna ay manchester ka badiso macalin morinho waxa uu caan ku yahay garaacista kooxda arsenaal markasta uu ka hor yimaado inkastoo labadii kulan ee ugu dambeysay manchester ku ciyaartay imarat stadium laga badiyey haddana lama oga kulanka maanta waxaa labadan kooxood ay kala heli doonaan inkastoo ciyaartooyda ay macalimiintu isu madiya tumanayaan waa tahay kulamada kalena waxaa ka mid a chelsea ayaa newcastle soo dhoweynaysa brighton hoven albion waxa ay la ciyaaraysaa kooxda liverpool everton huddersfield town ayaa u imaanaysa leicester city burnley ayay gurigeeda kula ciyaaraysaa oo guriga leicester ayaa la jooga stoke city waxay soo dhoweynaysaa swan city watford tottenham hatisburg oo guuldarrooyin daris la ahayd maalmahan ayaa u imaanaysa inkastoo watford lafteeda kulankii kan ka horreeyey manchester ay ku durdurisay la arki doone waxaa labadan kooxood ay kala helaan maanta kulanka xiisaha badan isna waxa uu dhex marayaa kooxaha westbermij albion iyo crystal palace labadan kooxood ayaa ka mid a kooxaha sanadkan liqliqanaya ee horyaalka dalka ingiriiska meelaha hoose kaga jira dhegaystayaal inta ayaan ku soo gebagabaynayaa barnaamijkii ciyaaraha tan iyo kulan dambe waa mascadoo idila sidaa iyo nabadgelyo
aad buu umahadsan yahay maxamuud muscade haatanna waa dhinacii heesaha codka fanaanka sidii cali winke iyo heestii dhallinyaro
dhalinyaqay kacotoosa dhidib iyo xargaha goosta dhiidhiyay sidii goosha sidii galowga dhiilooda dhacaadiid ku waadaale dhawrtada ka weynaada muruqiina dheefaysta dhidibkiina maaraysta dambaalkaygu waa baaqe dheeftiisu waa guule dhalinyaqay kacotoosa dhidibkiyo xargaha goosta dhiidhiyay sidii goosha sidii galowga dhiilooda dhacaadiidku waa daale dhawrtada ka weynaada muruqiina dheefaysta heestaasi dhallinyara iyo fanaanka sidii cali winkey waxay u dambeeyeen idaacadayda duhurnimo inta haddii lahahda afarta maantaynu dib u kulmi doonno anigoo maxamed cabdi cash- maxamed cabdi cashacuud iyo bashiir abikar oo dhinaca soo saarista ah iyo nabadgelyo
idinkoo dhabiibyaysan dhumuciyo lixad sheegtay kumayaal sara u dhaafay kaliforniyo dhayton minasooda soo dhaafa nabad galatay weeyaane idinkoo dhabiibyaysan dhumuciyo lixad sheegtay kumayaal sara u dhaafay kaliforniyo dhayton minasooda soo dhaafa dhan kastaba ka soo duula ingiriiska sii dhaafa dhadadayo cayaarta daruura ku soo dhuunta dhoolkiyo hilaaciisa maqashiyo aqoontiina bad ka soo dhigo keena dhan kastaba ka soo duula ingiriiska sii dhaafa dhadadayo ceryaanta daruura ku soo dhuunta dhoolkiyo hilaaci